yuunis cabdiraxmaan geedire baa la yidhaahdaa waxaan ku sugnahay meel la yidhaahdo bisha heedeed bisha heedeed marka imise kilomitir ayay u jirtaa deegaanka qandala boqol bay u jirtaa waxaana loo sheegay in ciidamo ka tirsan puntland ay mareen deegaanka aad hadda joogto iyagoo oo kusii jeeda degmada qandala adigu indhahaaga ma ku aragtay waan arkay waan arkay waayahay marka dareenka waa sidee hadda dareenku wuxuu yahay ciidamo badan oo maaragtay dhowr dacwi ah oo b s iyo maaragtay anigu haddi oda baadiyaan ahay marka oda baadiyaan ahay oo ma kala aqaan laakiin ciidamo fara badan oo aan kun ku qiyaasaa meesha maray waa garta marka ciidamada ma idinla hadleen mise keliya waddada ayay mareen wadaday mareen wadaday mareen ha wadadaasay mareen wax xabsigii kama jiraan wax xabsigii kama jiraan ciidamada si fiican baa loo soo dhaweynayay hawshay u socdaan hawl yani maaragtay la jecel yahay aada iyo aad in wax laga rabto bay raalli ku yihiin ma maqas marka goorma ayay ahayd markay idin marayeen ciidamada ma maanta mise xalay ahayd
xalay waxay joogeen sunaha meel la yidhaahdo yaraan bay joogeen oo tuulataal bay joogeen saakana maaragtay dabayaaradoodii labadii saac ilaa saddexdii saac bay iswada raaceen waxay ku jeedaan ninkarin iyo qandala iyo intaas sunahaasa qolooyinka kale ee qabsaday ee qandala iyana xaggee idiin jiraan
ma soo marin anigu isbaanada meelay u taal meel la yidhaahdo af af masaashineed bay u taal baana la yidhi aniguna indhahayga kuma adag mana tegin haddee runaha beeraha ma aqaan halkaas kullay waa meel qandala u jidha maaragtay lixdan kilomitr u jidha idinku ma la hadasheen dadka hadda ku sugan qandala maxayse idin sheegeen waa go-an yihiin dhirsi maaragtay lagu hadli jiray mid kalintaal iyo mid maaragtay qandala oo lay labadaba waa jareen isgaarsiinta qandala ayaa jaray ma maamulka puntland mise maleeshiyaadka sheegtay inay la jiraan daacish
maaragtay maamulku ma jari karo waxaa jaray nimankaasaa jaray maaragtay nimankaa maaragtay meesha joogo qandalo galayaa jaray tan karin iyo tan qandalaba labada labadaba iyagaa jaray goormaa la jaray isgaarsiinta
tan qandala waxaa la jaray muddo hadeer labaatan beri may bil bay jarayd tanna waxaa la jaray dhowr iyo toban bay jarayd marka dadka rayidka ah ee degan qandala iyo deegaanada idinka aada degan tihiin sidee isaga warqabaan
qandala maxaaba jooga dadki joogay waxna burar baa loo raray waxna dhulalkan maaragtay reergaal iyo tuulooyinka qandala agagaarkeeda loo soo raray waa laga soo xararay carrada dadkii qarkaa wax ka abaabi jiray oo xujiga gulan jireena waa ka wada xarareen carraduba waa xillaa iyada maaha cid kale ma joogto qof saan waayo qoryahana maaha ciido ma joogto